لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين آه إن شاء الله تعالى waxaan rabaa inaan ka hadlo haddii ilaahay yidhaahdo horumarka dowladda runtii ay samaysay oo dhowr qodob ah ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan faahfaahiyo oo runtii arrimo la taaban karana ah awalan waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed ugu bishaaray oo aan u sheego horumarka dowladda ay samaysay qaybaha ay kala yihiin waxaa dadku in badan ay ogsoon yihiin in dowladdu ay ku dhaqaaqday oo ay abuurtay maxkamaddii milatariga runtii mashaayikh fara badan oo khibrad diinta u lana maaragtay la keenay maxkamaddii hoosheedana runtii ay bilowday waa horumar runtii la taaban karo oo ciidamada si khaasa runtii u qusayso haddii ilaahay yidhaahdana maaragtay xukumo kala duwan insha allahu tacaala qaadayso horumarkaas oo runtii ah natiijada ka dhalan kartay in nin walba oo dhibaato geysta oo askarta ka mid ah in insha allahu tacaala maxkamaddaasi lasoo hortaagaya haddii ilaahay yidhaahdo wixii dembiya ou galana insha allahu tacaala laga gudayo thaaniyan diyaarinta dowladda ku-meelgaarka ay soomaaliya goobaha ay gacanta ku hayso ay diyaarisay ciidamo khaas ah oo ka shaqaynaya amnigii arrintoodina runtii ay soo dhammaatay haddii ilaahay yidhaahdana mar dhow insha allahu tacaala howlgelayaan oo amniga u xil saaran inay dowladda meesha ay joogto inay amnigeeda iyo kala dambeynteeda runtii ay ka shaqeeyaan ciidankaasoo runtii howshooda insha allahu tacaala dhowaan ayadana maaragta bilaabi doonaan dhanka kaleo horumarka dowladda ay samaysay waxaa nuqdada saddexaad ay tahay in reer muqdisho runtii ou hirgalay uuna soo bandhigayo maaragtay barnaamijyada dhibaatooyinka ka danka ah shacabka oo ay samaynayaan kooxaha dowladda runtii ka soo horjeedo oo shacabkuma si toosa maaragtay codkooda loo soo gudbinayo iyo dhibaatooyinka ay ka cabanayaan si dadka ay u ogaadaan waxyaabo badan oo qarsoonaa runtii daaha in laga qaado ayadana waa horumar oo khaa si khaas ay wasaaradda warfaafinta runtii ay u samaysay oo dhanka warbaahinta dowladdu maaragtay ay kaalin muhiima runtii uga jirto waxaan hore u ognahay in ay jir inay jireen idaacado loo kala oo runtii aanan ka hadli karin xaqaa'iqa jiro dhibaatooyin fara badan oo jira awgood laakiin warbaahinta ee radio muqdisho runtii waxay u istaagtay in dadka laba qayb inay ka wacyigeliso waxyaabaha khuraafaadka oo nimanka ay diin ku sheegayaan inaysan diin ahayn dadkii in loo caddeeyo waa nuqda awalan dhibaatooyinka joogtada ah oo mar walba ay ku samaynayaana in la soo bandhigo runtii ay aada u dhibsaneen radio muqdisho sida la og yahay laakiin ay tahay horumar dowladda runtii ay samaysay marka horumaradaas ayaan rabay inaan ka hadlo dhanka kalena waxaan rabaa insha allahu tacaala ayada inaan taabto mar haddaan sheegay horumarka dowladda kooxaha ka soo horjeeda ee maaragta al-shabaab iyo xisbul islaam dhibaatooyinka ay shacabku hayaan oo kala duwan oo ay kow ka tahay tacadiyada ay geysanayaan oo xabsiyada ay ku hayaan rag dhallinyaro ah oo runtii ay ku dhibaateeyaan oo jirdil ay u geystaan wiilka hadda ugu dambeeyey ee jaamacadda dhiganayey waalidkiisi maaragtay cabasha uu idaacadaha idaacadda uga hadlay runtii ayaa markhaati ugu filan shacabka in dhibaatooyin ay u geysteen aad maaragtay looga murgo waxaan kaloo caddaynaa inay jiraan tacdiyo kale oo ah dadka in inta la qabto jawaasiis lagu tilmaamo qofka markuu yidhahdo anugu jaasuus ma ihina ee la jir dilo ilaa dadka qaar ay sidaa nafta uga baxday oo xataa maaragtay dad badan ay naftoodii ku waayeen cid iska weydiisa iska weydiisan aysan jirin waxaan rabaa oo kale insha allahu tacaala inaan ka hadlo shalay waxaa dhacday ragga al-shabaab inay sameeyeen mu'aadimiinta inay isu keeneen magaalada muqdisho qaybo ka mid ah ayagoo amar ku bixinayey in sa maaragtay la waktiyeeyo salaaddii sidaay u dhigeen haddaba sharci darro inay taa raba insha allahu shacabka inaan u sheego salaadda waktiyeynteeda ilaahay baa waktiyey subxaana wa tacaala ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta baa ilaahay leeyahay sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis ayuu ku waktiyeeyey oo salaada waktiga ay gelayso iyo waktiga ay ku eg tahay waa wax shareecada islaamka runtii ay caddaysay wax aan looga baahan yahay koox inay samayso ma aha waa tacdiyada diinta runtii ay ku hayaana la dhihi karaa ayagoo waktiga ay ku waktiyeeyeenna aan oo kayru sharci runtii la dhihi karo oo aan shareecada waafaqsanayn maxaa yeele waxaan ognahay wax walba oo nusuus aan loo eynin oo diintii lagu soo daro waxay imaanaysaa inay baadil noqdaan wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun qofka haddii uu hool inta qabto howshaas uu qabanayana aysan shareecadu shaqo ku lahayn waaba lagu radinayaa cid ka aqbalaysa malaha marka marduud baa la dhihi karaa howsh shala ay sameeyeen oo muwaadiniinta ay amar ku siinayeen inay ku handadayeen inay wakti cayiman ay adimaan wakti cayimanna salaadii in la galo taas marka waxaan dhahaynaa arrintaas xaq ayaga uma laha waana xaqdarro ay samaynayaan laakiin waktiyeynta salaada nebi moxamed baa waktiyey calayhi salaatu wasalaam marka waktigii nebiga uu waktiyeeyey shacabku inay ilaaliyaan oo nusuusta maaragtay axaadiista ay dib u fiiriyaan warka nimankaasna wax raada uu diinta ku leeyahay malahane aan runtii dheg loo dhigin oon ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa aan looga fogaanin ayadoo dhibaato ay taha salaadda iyadoon gelin in la dukado ama salaaddii oo gashay dib in loo dhiga ay dhibaato tahay in dadku waktiga ay ku beegaan waktigii nebi moxamed cadiye calayhi salaatu wasalaam iyo sidii nebiga iyo saxaabada ay u qiyaasi jireen inay runtii waktigii ay u qiyaasaan waxyaabaha nimankaas ay amrayaan oo khayru sharcigaana aynan wax dhiga runtii aynan u dhigin ugu dambeyn waxaan rabaa marka tacdiyada ay geysanayaan al-shabaab wax runtii kow iyo laba iyo lagu soo koobi kara maaha dhibaatooyin joogta ay shacabka runtii ku hayaan ummaddaanna dhibaato fara badan ayay runtii maaragtay aada ugu hayaan laakiin insha allahu tacala inaan caddeeyo iyadana in la diyaariyey oo dowladda insha allahu tacaala ay diyaarinayso dad maaragtay dukumenti gareeyo waxyaabaha ay al-shabaab insha allahu tacaala ay geysanayaan si maaragtay loo diyaariyo waxa ay ka shaqaynayaan oo dhibaato ah loo diiwaan geliyo islamarkaasna la xukumo insha allahu tacaala mar allaale markay suurto gasho gacanta lagu dhigan insha allah xukunkooda la fuliyo marka waxaan u sheegaynaa waxay tahay kooxahaas inaan dhibaatooyinka ay samaynayaan in lala socdo haddii ilaah yidhaahdo maxkamadna insha allahu tacaala hadday hadday dhintaana aakhira maxkamadda ilahay ku sugaysaa laakiin inta adduunyada la joogay la dukumeentin gareenaayo oo la qoraayo oo la diyaarinayo arrintaas oo dowladda insha allahu ay qayb ka noqonaysa biidni illaahi oo barnaamijkaas ay diyaarinayso dadkana ay usoo maaragtay dacwo tegi karaan haddii ilaah yidhahdana la diyaarinayo markii la diyaariyana xilli walba oo fursad lagu helo dadka dhibaatadaas geysanayo insha allahu tacaala ayagoo xukuman islamarkaas lagu fulinayo meel allaale iyo meeshii ay joogaan haddii ilaah yidhaahdo wax waqtidowna arrintaas insha allah way hirgelisaa biidn illah intaas arrinaan ka hadla diidaeda